Ganacsato, odayaal, aqoon-yahan iyo qurbo-joog ayaa ka qayb galay kulankan oo looga arrinsanayay sidii loo horumarin lahaa magaalada Boorama. Kulanka ayaa intii uu socday waxaa aad looga dooday mashaariic kala duwan oo la doonayo in dhowaan laga fuliyo magaalada, iyo qaabka ugu wanaagsan ee xaafadaha loogu qaybin karo. Guddoomiyaha gobolka Awdal, Xasan Daahir Xaddi, ayaa ka warramaya ahmiyadda kulanka.
maanta waxaa sharaf weyn inoo ah in aan isugu nimaadno kulankan qiimaha weyn leh ee khuseeya arrimaheenna muhiimka ah ee la xidhiidha horumarka iyo nabadgelyada gobolka wuxuu kalankani halbowle u yahay ama daare yahay ama ududhaxaad u yahay u adeega dadkeenna islamarkaana waa mid ay si buuxda u leeyihiin dadka gobolku una hoggaamin doono ama jo-aan goyn doono go'aamadiisa guud ahaan markaan eegno gobolka iyo xaaladihiisa nololeed iyo xasiloonidiisaba waxa aanu maran ku jirin in wadatashi iyo isfaham loo baahan yahay iyadoo laga shidaal qaadanayo waayo aragnimadeenni iyo duruufihii horay loo soo maray ee namber on horumarka gobolka awdal oo si gaar ah u ifinaya qaabka ugu habboon ee loo adeegsan karo awoodda bulshada maal iyo maskaxba lambar tu arrimaha khuseeya nabadgelyadooda horumarkooda wadajirkooda iyo wadaqabsigooda sidaa darteed ujeeddada shirkani wuxuu dhisayaa wixii hore u soo jiray wuxuuna ilaalinayaa waxa maanta aan gacanta ku hayno labadaa qodob oo ku dhisan agtiyo wax xagi doona mabaadii qeexan waxayna muujinaysaa niyad wanaag wadalahaansho iyo waxqabad iyo waxqabsi bulshadu ay ku midowdo kulankan ayaa noqonaya kii ugu ballaarnaa oo ay iskugu yimaadaan bulshada gobolka owdal islamarkaana looga arrinsanayo horumarinta gobolka gaar ahaana magaalada boorama